Magaalada Garowe ee gobolka Nugaal ayaa waxaa ka furmay shirkadaneyaasha kala duwan ee ka falcelinta ka hor inta aysan dhicin masiibooyinka, kaasi oo ay soo qabanqaabisay Wasaaradda Gargaarka Dowlad Goboleedka Puntland. Shirka ayaa waxaa ka qayb galay Wasiirka Wasaaradda Gargaarka Ubax Cabdirashiid Maxamed, Wasiirka Wasaaradda Deegaanka Maxamed Cabdiraxmaan Foroole, Wasiirka Wasaaradda Haweenka Dowlad Goboleedka Puntland Doctoressa Mariya Axmed Cali, mas'uuliyiinta gobolka Nugaal, iyo kaarkaar hay'adaha daneeya arrimaha gargaarka iyo marti sharaf kale. Agaasimaha Wasaaradda Gargaarka Dowlad Goboleedka Puntland Axmed Naxar ayaa faahfaahin ka baxshay ujeedka shirkan.
Waxaan halkan isugu nimi waxa weeye barnaamijka loo aqoonsan yahay Anticipatory Action oo ah qaab ku cusub dalka Soomaaliya ee sidoo kalena loo maleynayo waayadatan marka la yiraahdo disasters iyo xaalado iyo khataro iyo masiibooyin baa dhacay baa laga yaabaa dadka Soomaaliyeed inay ama dadka reer Puntland ba inay markaas ay ku baraarugaaneen oo wixii markaa jiray ay xaaladda ka qabtaanin wixii la gaari karan laga gaarsiiyo sidaa darteed marka xaaladatan waa ka duwan tahay waxaa weeye waa ka hortag masiibaa dhacaysa waxaan rabaa inta aysan meesha khataraha iyo waxyeelada masiibooyinku aysan ka dhicin ka hor in mataqaanaa bal wax lasii tabaabashaysto oo bulshada Qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka qayb galay shirka ayaa bogaadiyay.
sidoo kaleeto daadad baa ka dhaca oo aad arkayseen iyadoo daadadku ay yihiin boqolkiiba shan in haddana khasaaro badan weli sii geysanayaan
waa ilaahay mahadii haddii ay dowladdii iyo brifal sectorskii ay iskaashanayaan oo bulshadii ay wakiilka labaduba ka ahaayeen oo u adeegayeen ay si wada jir ah ay wax u wada qabanayaan
warniman yahow culimmadu waxay yidhahdeen wiqaayatu khayru min alcilaaj shayga in looga diyaargaroobo intuusan dhicin horta waa shay sharciyo diiniyan oo islaama ogaada
salaanka bacdi soomaaliya muddaa laga soo shaqaynayay arrimahan la xiriira maaraynta masiibooyinka iyo arrimaha gargaarka Wasiirka Wasaaradda Gargaarka Dowlad Goboleedka Puntland Ubax Cabdirashiid Maxamed ayaa sheegtay in wasaaradda ay ku dadaalayso sidii ay wax uga qaban lahayd masiibooyinka ka dhaca Puntland.
soo kama habboona een, inta aanay waxba imaan inaan wax qorshaysano taasaan isugu nimaanay dhammaantayo daneeyaasha kala duwan ee ka kooban dowladda iyo hay-adaha ba- ee- ee gargaarka bini'aadanimada ka shaqeeya een, ururadeenna bulshada culimmadeenna sharafta iyo karaamada badan een, ganacsatadeenna dhammaan inaanu innagoo juhdigeenna iyo een, awooddeenna iyo karaankeenna midaynayna Shirkan daneeyaasha kala duwan ee ka falcelinta ka hor inta aysan dhicin masiibooyinka ayaa kaalin ka qaadan doona sidii wax looga qaban lahaa masiibooyinka inta aysan dhicin.